maanta waxaan shirjaadka u yeernay mandheera arrimiyan sheegi jirna oo dhibkiiyaan maaragtay badhow aan sheegnay yaa maanta dhacay dagaala ka socda magaalada magaalada mandheera ee bulxaawa yaa dagaal ka socda dadkan dhinaca dee bulxaawa b b one iyo eh, buriburi kulli nimankii waad ogtahay xagga joogaan marka hadda waxaan leenahay de eh, dhib badan baa socda dadka waa kasoo barakaceen marka arrintana arrin fool xun waaye eh, waa saar horaan u sheegnay marka ma ogolin in dagaal dhulkayna ka socdo dadkii kenya ee Som- ee dhulkan ku jiro oo cabdirashiid eh, janaan iyo tiimka meesha ka baxaano askartooda hanaga saaraano dowladda kenya waxaan leenahay eh, haddii aad maaragtay dowlad tihiin oo dadka eh, wadanaynaysiin nimankan ha laga saaro col haddii la rabo lagu dagaalo eh, soomaaliya gudaheeda marka ma ogolin dhib baan ba dhacay marka dadweynaha waxaan ka eh, codsanaynaa marka taxadar baan kolley eh, inay taxadaraan kolley meesha dhib baa jira dowladdiina waa arkaysa waxay so- eh, waxay u hayeen malaha laakiin waxaan leenahay adduunyanaha u qaylinayna inaan maaragtay dadkaas hay la badbaadiyo oo soomaaliyana arrimaheedii soomaaliya gudaheed looga dagaalo nimankan jubbaland iyo somaali national armigana inay dhulka ku dagaalaan oo kenya ku dagaalaan walahi runtii saaki afar sac markay ahayd dagaal ka bilowday eh, xuduudka kenya iyo beled xaawo ilaa hadda ma hayna eh, cadad waxay eh, eh, dhimasho imaan hayna laakiin sidaan la soconno eh, dhib badan ayaa meesha ka dhacay Eh, ciidankii waxay isku dhex dagaali hayaan eh, magaalada mandheera waxaan ognahay guryaal badan inay burbureen eh, iskuullo badan eh, laga qaxay Eh, dadkii xaduud la ahay beled xaawo kulli ay qaxeen eh, dhibaato badan ay ku sugan tahay ayaan warkeed haynaa Eh, runtii arrintaas waa arrin eh, aad iyo aad aan ugu xunnahay Eh, Ah, bil camal ayuu joogay ninka la yidhahdo cabdirasiis janan mandheer uu joogay Eh, waxaan ka taxtiray inay oon ka hadlayni ay ahayd muddo dheer aan ka hadlayni inay ciidankaas meeshuu joogo magaalada laga dhex qaado marka wixii aan mar hore ka hadalnay ayaa maanta dhacay Eh, mid ay dowladda kenyana ay ay maaragtay mas-uuliyaddeeda ay saaranta oo inay ka jawaabto loo baahan yahay runtii eh, dadku way barakaceen eh, eh, ciyaalkoodii ay ay magaalada kala baxeen dhibaato weyn ayaa soo gaartay runtii eh, waana soo wada gaartay haddaan ahay eh, xildhibaankii eh, laga soo doortay mandheera east aad iyo aad aan ugu caraysanahay aad iyo aad aan ugu xumahay arrintaas meesha ka dhacday Eh, insha allahu tacaalana dowladda ayaa amniga inay sugta ay eh, mas-uuliyaddeeda saaran tahay Eh, mana ka nasanayno mana ka jifanayno sidii insha allahu tacaala ha- si cadaalad eh wixii naftooda iyo iyo xoolahooda meeshaas ku baayeen inay kenya government ay responsibilities qaad kama daalin insha allahu tacaala